dhegaystayaal idinku haya nin loo aqoonsaday haliyey kadib markii uu celiyey lacag hal milyan oo dollar ah oo looga dhex tegay tagsi uu ku shaqaysto goobta ay sheekada ka dhacday iyo jawaabaha ay dadku ka bixiyeen ninkaasi iyo lacagtuu dib u celiyey goor dhow ayaan idiin soo wadaa bal adinkuna jawaabahaad ka bixin lahaydeen maskaxda kusii haya waxaan sidoo kale idiin hayaa arday dhimasho lagu ogaa oo ka yaabiyey saaxiibadii iyo macallimiintii iskuulka kadib markii uu dhex istaagay iskuulkii uu dhiganayay waa sheeko la yaab leh wixii dhacay ayaan idiin soo wadaa waxaan sidoo kale barnaamijka idinku hayaa markuu uun ku saxadayo allaylkii toosayba anoo ama kaagsanba ilwaaday aragtida induu doon doonayaan waxaan istareexilaa agtaydaado fadhiya runtiihaas aad iyo aad waxa weeye oo aad dhiigaaga aad u dhaqaajinaysa waa heese maarata dadkuna dadkuna waa il jecel dad badan oo jecel baa arkay
waa fanaanka cabdirasaaq axmed faarax gaadoco iyo qayb kaleh oo fankiisa iyo heesaha uu qaada ka mid ah waa caawayo cawayska washington waa hagaag waa hagaag aan ku bilaabe sheekooyin xiisana iyo dad sheega yaqaana ayaa caawa barnaamijka cawayska washington aan idinku haya ibraahim xasan daandure stuudio la fadhiya ibraahimow bal ninkan la sheegay in uu yahay geesi lacagta uu celiyo awgeed bal waxaad nooga dhacdaa sheekadiisa ma lacagta uu celiyo geesi ku noqday ma sababo kalaa jira maxaa ninkan hero ama geesi loogu sheegay caasho ninkan waxaa geesi loogu tilmaamay waayo waxa uu celiyey lacag dhan shan boqol oo kun oo bawn oo lacagta ingiriiska oo u dhiganta hal milyan oo dollar waana nin tagsi wada ah lacagtaasi waxaa tagsigii uu wadayey kuraasta dambe uga tegey lamaane
lacagta maxaa tir waa hal milyan oo dollar hal milyan oo dollar ninkaasi caashooy waa toddobaatan jir magaciisana waxaa la yidhahdaa siya katian waa aamini kari waayey markii uu ka soo noqday lamaane uu geeyey meel lagu dukaamaysto oo uu tagsigiisii soo galay haddee tagsileyda iyo qof kastoo baabuurooda waa iska taqaanaahoo marka ay baabuurka galaan waxay iska jeclihiin inay gadaal fiirfiiriyaan macaamiisha maxay ka tageen iyo ama iska nadiifi xataa oo iska jafjaf gadaal markuu fiiriyey waa aamini kari waayey markii uu halkaasi ku arkay bac madow oo ay ku duuduuban tahay lacag dhan hal milyan oo dollar oo kuraasta dambe ee tagsigiisa lagu iloobay ibraahimna wadoo raalle waxaa tiri lacagtaasi waxaa ka tegay lamaane lacagta intaas la eg ee halka milyana lamaano maxay ku ilaaween
taas wallaahi caashoy waa arrin isweydiin leh ee lamaanahaasi waxa ay dalxiis ku joogeen singabuur dalkaasi maleeshiya halkaasi ayna lacagta uga tageen markii uu tagsiiluhu dhiga meel ay doonayeen hase yeeshee odagaasi tagsilaha oo toddobaatan jirka ah lacagtii ayuu intuu la cararay geeye xafiiskii u shaqaynayey ka hor inta lamaanuhu aanayba sheegan xataa ama aanay ogaaninba xataa inay lacag ka maqan tahay waa kambeniga tagsiga uu wada uu ka tirsan yahay ayuu geeyey halkaasuu geeyey oo wuxuu yidhi lacagtaa laga qabta oo maba ka fekerin miyaa talow lacagtani waxaan maqli jiray ma laqdaa ma laga lacagta asoon kama fekerin buu markiiba shakilaan qaaday caashoy si katian odagaasi mar uu la hadlayey jariidadda la yidhaahdo singapore straits ayaa waxa uu yidhi markii aan lacagta indhaha saaray waxaan u malaynayba in balaayo meeshay ka soo socoto wuu shakiye waxa uu yidhi lacag aniga wax macnaha iima laha aniga lacagaan lahayn sideen u isticmaali karaa oo maxaan ku qabtaa wuu leeyahay caashoy markii lamaanaha ay maqleen in lacagtoodii loo hayo oo lacagtii la guddoonsiyo lagu wareejiyey ayaa waxa ay ninkaasi siiyeen abaalgud daacadnimadiisa lacagtaasi uu u xafiday oo uu geeyey meeshii uu ka shaqaynayay laakiin caashoy qaar ayaa waxa ay leeyihiin ikaad ibraahim odoo raalle lamaanaha lacagtii waxaa tiri ma tabin marka markii dambe kambanigii bay waceen oo ay ku yidhaahdeen tagsiga lambarkaale baan raacnay lacag baa naga maqan halkaasaa noogu wardambeysay horta iyagii ma soo cawdeen mise lacagtii un baa la helay kastamarkii ugu dambeeyey soo wacay gaarigaas eh, tagsigaas kiraystoon baa la wacay oo la yidhi lacag baad ka tagteen waxay u muuqataa sheekada caashoy in lacagtaasi markii uu geeyo odagaasi xafiiska uu eh, u shaqeeyo oo kambaniga tagsiyada ah in eh, lala xiriiray qofkii ugu dambeeyey uu odagaasi qaaday kadibna eh, loo sheegoo la yidhi waxbaad tagsiga ku ilowdeen oon idin haynaa oo shadaasi halkii ku tageen markaasay isbaarbaareen mala cajiib laakiin caashoy waxaa la yaab leh dad arrintaasi ka faallooday qaarkood waxay leeyihiin eh, sheekooyinkaasoo kaloo daacadnimada ah dadnimo wanaag ayay muujinayaan eh, dadku ma wada xuma laakiin qaar ayaa waxay leeyihiin odagaasi wuxuu ahaa oday axmaqa oo nacasa oday axmaqa ma ahayn lacagtaasi oo kale mar hadduu arkay in uu sidaasi yeelo waxaa kaloo ay leeyihiin waa doqonnimo kale oo weyn in qof lacag saas u badan intuu qaato oo uu tagsi la fuulo oo haddana oo iska ilaabo suuqa la dhex mushaaxo oo haddana kadib tagsiga isaga degtaa oo lacagta ka tagaa markaasu waxay leeyihiin marka dadkii intaasoo dhan ku kacay lacagtaas in loo celiya ma ahayn
caashoy sheekadan waxay xasuusinaysaa sheeko hadda ka hor lay sheegay oo soomaaliya la sheegay inay ka dhacday oo aanan hubin inay dhab tahay iyo in kale waxay ahayd waagii ingiriiska uu gumaysanayay soomaaliya diyaarad helikobtar oo ingiriisku leeyahay oo lacag mushaara u waday ciidamadiisa ka jooga aaggaasi ayaa waxaa ka soo dhacay jawaan lacag ay ka buuxdo ma jawaan ku dhan jawaan lacaga jawaan lacaga ayaa ka soo dhacay ee jawaankii lacagta ahaa meel baadiya ayuu ku dhacay dad ayaa helay oo qaaday oo geeyey xafiiskii ingiriiska oo halkaasi ku lahaa maxay yidhahdeen jawaan lacagaan helnay hooya waxay yidhaahdeen lacagtan ayaa nagu soo dhacday oo aan u malaynay diyaaraddin inay ka soo dhacday haye ninkii meesha maamulayey ayaa markii dambeeto waxa uu yidhi dad fiicana tihiin lacagta keena lacagta markuu la wareegay ayuu xidhay intaasi uguma simine waxa uu u soo gaday kabaay cawsa oo uu yidhi cawskaasna cuna
jawaan lacagoo gurigiina ku soo dhacaad intaad isku soo baysateen aad ii keenaysaan cooskaad u qalantaan aad iyo aad aad iyo aad waa sheeko cajiiba laakiin ibraahimow inta badan eh, inkastoo eh, shanta farood ilaahay uusan simin oo bini aadamku ay kala duwan yihiin intaas way dhacdaa baadi lunta oo dadka en, en, en, hela ay haddana dib u celiyaan qaar en, baadida markay helaan ka fekera iskala taga en, laakiin caashow aan kaa dhex galay adiga eh, meesha aad hadda degan tahay markaad ka soo baxdo adoo jidka iska laafiyoonayo haddii aad arki lahayd bac oo aad ku leexa lahayd oo iyadoo baalbaala kaaga soo bixi lahayd oo weliba doolarka maraykanka ah ibraahimow ma meeshaad ku celin lahayd waa arrin aad u culus ka fekerkeeda u baahan tahay horta arrinta een, sheeko walba markay ku qabsato aad wax ka sheegi kartaa marka sheeko aan kugu dhicin haddaad kasii sheegto hordhac bay noqonaysaa mase- mase daabshil baad hore ka abaari lahayd
ibraahimow markaan lacag bac ku jirta oo intaa la eg aan helo ayuun baa la ogaan doonaa waxaan ku sameeya waayahay
waa tahay waa tahay weli waxaan dhegaystayaal bartanka uga jirnaa barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a arday ka soo jeeda gobolka indiana ee dalkana maraykanka ayaa waxaa sidoo kale isna la yiri telefoonkiisa oo ka lumay waxa ay abuurtay in macalimiintii iskuulka iyo ardaydii kale ee iskuulka la dhiganayay lagu yidhaahdo ninkii isaga ahaa waa horuu tego wuu dhintay waa sheeko iyana la yaab leh oo aan isha soo mariyey bal sheekadaas aan idinla wadaagay idinkuna bal ila dhegaysta wiilkan magaciisa waxaa la yidhahdaa baa la yidhi michael singfield waa afar iyo toban jir waxa uu yidhi maalintii jimcaha ayaa waxa iga lumay buu yidhi telefoonkaygii gacanta kadibna saaxiibaday oo dhan ayaa waxaa si safmar ah loogu wada diray buu yidhi fariimo qoraal ah oo laga diray buu yidhi telefoonkaygii lumay iyadoo la leeyahay fariintani waxaa idinkaga timid michael aabbihiis ninkii dhallinyarada ahaa ee saaxiibkiin ahaa waa tegey oo shil baabuur ayuu ku dhintay sidii war lagu yaqiinaba hadalkii ayaa la iswada gaarsiiyey buu yidhi iyada oo weliba la adeegsanayo warbaahinta bulshada sida facebook iyo twitterka subaxii dambe ayaa waxaa argagax iyo ama kaag iyo qof waliba ay aad ula yaabtay markii wiilkii la yidhi wuu dhintay ee saaxiibadii oo dhan inta farriimo loo diray la yidhi ninkii saaxiibkiin ahaa wuu tegoo shil baabuur buu ku dhintay uu baskii iskuulka isaga oo socda dalaq soo yidhi waa la wada yaabay kuwo ooya kuwa argagaxa kuwa afka uu kala tego hadli waaye ayaa la noqday marka wiilka ay qisada ku dhacday ee telefoonkiisii laxday ayaa hadlay oo wuxuu yidhi waa un lay wada fiirinayaa waxa dhacayna ma ogi laakiin waxa aan hubo waxay tahay buu yidhi in telefoonkaygii lumay marka waxa dhacay ee socda ma ogi sidoo kale hooyada dhashay wiilkan ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in sidoo kale iyadana loo soo diray fariimo qoraal ah oo tacsi ah oo ka yimid iskuulkii waa macalimiintii iyo maamulkii oo dhan marka michael waa wiilka laga been abuuray waxa uu yidhi waxaa taas ka sii daran qofka helay telefoonkayga lumay buu yidhi waxa uu bedelay lambarkii sirta ahaa ee facebookga aan ku geli jiray marka suuragal ima ahayn buu yidhi in aan asxaabtayda iyo inta i taqaanay ehelka oo dhan aan u sheego in warkan meelaha duulduulaya uu yahay war aan jirin oo been abuura oo aan weli noolahay oo shil baabuurna aan ku dhiman ilaan dhallinyaro waa uun dhallinyaro meelay joogtaba qaybtan ugu dambaysa ee barnaamijka cawayskii caawana dhegaystayaal waxaan idinku maqashiinayaa qayb kale waraysigii aan dhowaana la yeeshay fanaanka caanka ah ee soomaaliyeed ee cabdirasaaq axmed faarax gaadaco oo degan magaalada london ee waddanka britain cabdirasaaq waxaan xusuustaa hees ay dadku si weyn u dalban jireen markii aan joogay magaalada muqdisho oo labadii is aroostaaba haddaan loo cayaarin aad mooday in arooskoodii uu qabyo ahaa ma xusuusan kartaa heestaas heesta ifafaale guur albankaygi labada kun isagaaba ugu magac daraba albankaygi ku jiraa ifafaale guur maxaa ugu magac dartay ma inay heesahaaga ugu caansan tahay mise ha heestaa waxaa magac maadaama heestaas ay caan ahayd ayaan albamkaas usoo qaatay heesaha ku jira runtii allah unaxariista xasan jacayl ninkilaado wuxuu ku lahaa heesta malab la miiro laado waaw waxaan u malaynaa inaan iyadaba hay laakiin ifaale guur ma dhegaysanaa qadar iyadana waa dhegaysan Bala- kartaa bala- malab la miiray bala dadka xasuusinna.
kuwaaway kuwaawaye waa ka mid a kaalay kaalay kaalay kaalay waa ka mid a marka waa dhegaysan karnaa caasha ifafaale gur Waay.
xasuus waaye
waa tahay heesahaaga een mudnaan gaara makuu kale leeyihiin eh, gaadaco oo heesaad hees kaalinta koobaad kugu jirtaa iyo waa hees- kuwayga hore mise kuwa dhexe mise kuwa dambe heesahaaga guud ahaan markaad isku geegeyso wallahi heesahayga runtii mudnaan gaara waxaan ugu jeclaa horta heesahayga hees oo sameeyey ninka la yidhahdo xasan jacayl allah u naxariisto leeda ku aawe waa albamkii ku jirta ifafaale gur ku aawe ku aawe ku aawe maxaa eryadeeda ka mid ah markuun ku saxdayo allaylkii toosayba anoo ama kaagsanba ilaaday aragtida indhuu doon doonayaan waxaan istareexilaa agtaydaado fadhiya waa ka mid a ereyga ku jira hees
markuun ku seexdayo allaylkii toosayba anoo ama kaagsanba ilwaaday aragtida indhuu doon doonaya waxaan istareexilaa agtaydaadoo fadhiya markuun ku seexdayo allaylkii toosayba yaa lagu dhistaayo ammaan la ysugu tirshaayo xaq baa laysku aaminaaye ifka aqalagu dhistaayo amaan laysugu tirshaayo xaqba laysku aaminaayo naftan ogtayda ugu hoyl darane adduunka daadan rabine ogow aakhira qoftagi su'aalaha ilka iyo aboor layskama ceshe qabriga layskuma arke kuwaaway kuwaawaye kuwaaway kuwaawaye kuwaaway kuwaawaye kuwaaway kuwaawaye
maxaa ugu jeceshaha haddaan ku weydiiyo
runtii haas aad iyo aad waxa weeye oo aad dhiiggaaga aad u dhaqaajinayso waa heese maarata dadkuna wa- dadkuna waa ila jecel dad badan oo jecel baa arkay runtii laakiin heesta waa si gooni ay maarata ay ii taabanaysaa runtii maxaa laakiin kuwaaway kuwaawaye kuwaaway kuwaawaye ifka aqalagu dhistaayo abaal laysugu digtaayo xaqba laysku aaminaaye marka heesta runtii heesaha aan ugu jeclaa ka mid tahay aniga runtii marka heesta maxaaladaba bay ka turjumaysa ma sidaasay kuu taabanaysaa mise casha mar- mise ereyada casha arimo ereyada ku jira yani heesa aad baa ugu helay iyo laxanka iyo sida u dhacaysa runtii Waa gartay.
afkarad labaadii jacayn ammaanaa ku qaybsada kuwoon baxaaya adaawurkiyo wadnaa kalgacal ku abuurayo ogoli laabtayda iyo qalbigu ku ololaya afgarad labaadii jacay ammaanaa ku qaybsada kuwoon baxaaya adaawurkiyo wadnaa kalgacal ku abuurayo ogoli laabtayday qalbigu ku ololaya ifka aqalagu dhistaayo ammaan laysugu tirshaayo xaqba laysku aaminaaye ifka aqalagu dhistaayo abaal laysugu dhigtaayo xaqba laysku aaminaayo naftan ogtayda ugu el darane adduunka daadan qabine ogow aakhira qoftagi su'aalaha ilka iyo aboor layskama ceshe qabriga laysku arke kuwaaway kuwaawaye kuwaaway kuma arke kuwaaway kuwaaway Ah, laxankan ayaa saaray xasan jacayl allah u naxariista Laba- muusigan axmed saalax baa tumay intaba isagaa isku sameeyey ha marka ma- intaad qurbaha joogtuu kuu sameeyey waa lasoo diray miyaa heesta ha ha heesaha albamkay ku jira runtii inta badan saa saa sameeyey kaalay kaalay hees tiraahdo warsan een, malab la miiray Waa- albamka ku jirta iyadana waaba dhegaysta taasi ha ha ha waa garta gabagabadii marka een, waxaad hadalkaagii ku bilowday markii ugu horreysay cabdirasaaq gaadaco in aad albumka haddaad soo waddo aad kusoo gabagabaynaysa fankaaga Maxaa- aad iyo aad al- kaasaan kusoo xirayaa waa hagaag barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaana kusoo gabagabaynayaa heestaasi ku aaway iyo codka macaan fanaanka cabdirasaaq axmed faarax gaadaco toddobaadka dambena waxaan idin maqashiin doonaa qaybtii ugu dambaysay ee waraysiga cabdirasaaq axmed faarax gaadaco aan filayo inuu xiise gaar ah idiin yeelan doono intaanu mar kale kulmayno dhammaanteen nabadgelyo agtaydaado fadhiya ifka aqalagu dhistaayo amaan la isugu tirshaayo xaqba laysku aaminaye ifka aqalagu dhistaayo amaan laysugu tirshaayo xaqba laysku aaminayo naftan ogtayda ugoyldarane adduunka daadan rabine ogow aakhira qoftagi su'aalaha ilka iyo aboor layskama ceshe qabriga layskuma arke kuwaaway kuwaawaye kuwaaway kuwaawaye kuwaaway kuwaawaye kuwaaway kuwaawaye